على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم nebi ibraahim khaliiluraxmaan fadaaishiisii wax kaba mid ah ayuu baabkiisii yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna caliy bn musiri wbn fudayli can اlmukhtaari xa وxadaثnii عaliي بn xujri الsacdiي wlfd lah qaala xadaثna عaliي bn musiri qaala أخbarana اlmkhtaar bn fulfuli can anas bni maliki qaala anahu qaal anas ibnu maalik baa wuxuu yihi jaa waxa yimi rajulu nin ilaa rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala wuxuu uhi yaa khayra albariyati bariyada kii ugu khayrka badnaayow rasuulkii ilaahay buu ku yidhi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi daaka kaasi oo khayr اlbariya ibraahimu nebi ibraahim weeye calayhi الsalaam وxadaثnah abu qrayb qaala xadaثna بn idriisa qaala samictu mkhtaar bna fulfuli mowlى cmr bni xurayfi qaala anahu qaal samictu anasa yaquulu qaala rajulu nin baa yihi ya rasuula اllahi bimilihi waa dee hadalkaa hore ah yaa khayr albariya iyo intii ka dambeysay ki adigu lafdiga iyo matniga mid laba mid ah وxadaثnii mحamed بn المثنى qala xadaثna cabdالرaحmani qol can سfyaana wthawri can الmkhtaari qaala samictu anasa can النabiyi slى الlه عalيه وsلم bmثl xadiiثku waa xadiiث mkhtaar ibn fulful anas ibn malik ba warinayo marka laakiin dee xaggii dadkii isaga kasii wariyey baa un aynu soo aragnay inay yar kala dunaayeen oo marka dambe waa سfyaan thawri tii ku egta kasii horeysana waa cabdullaahi ibnu idriis bal markan dambena waa ama markii ugu horeeyeyna waa caliy ibnu musir iyo maxamed ibnu fudayl ee xadiidku waa xadiid keliya bal xadiidka tay inoogu sugan waa rasuulkii ilaah lagu yihi yaa khayra albariya lafdiga bariyana bimacna alkhalqi weeye waa ee waa khalqiga iyo dadka kii ugu khayrka badnaayo xagga luqadna waxay soo naqliyaan lafdigu sidan aynunima aynu imaka inoo yeelana inuu ku yimaado iyadoo bal matalan labada yo-ood mid ahni ay hamzo tahayna waa yimaadaa malaha qur-aankana labadaba waa la aqriyay macnaa mahmuus iyo hamze iyo hamse la-aan laakiin xagga macnuu waa mid keliya unoo bimacna alkhalqi wey oo waa khalqigii baa ujeeddadu ay tahay barhkood baa le min albara ayaa laga keeno bimacna turaab ah dee asalkoodii baaba taas ahaa amase waxaaba weeye min bara allahu lkhalqa oo abuuritaankii ah laakiin waa adigu bal waa khalqiga kii ugu khayrka badnaa waxaa inoogu sugan markaa fadli weyn oo uu leeyahay nebi ibraahim horta rasuulka ilaahay oo yihi khayr albariya isaga weeye waxaana haddii aan ognahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu afdal alambiyaa yahay waana tii aynu hore usoo maray inuu yidhi ana sayidu waladi aadama waliba wa awalu man tanshaqu canhu lardu dhowaan baan soo maray xadiidkaasna waa dee lafdiga muslim yaanu noqona ana sayidu waladi aadama walaa fakra macnaa saasna uma lihi faan aanfaanayo ee dee nicmada weyne ilaahay igu nicmeeyey ayaan kuba muujinayaa taas weeye qasadkaygu ma ahaa fakri iyo taas iyo faan waa wixii ilaahay amr dee uu siiyey amrayna inuu dadka gaadhsiiyo bal markaa halkan taasi way jirtaa waana kan rasuulkii ilaahay yihi khayr albariya waa nebi ibraahim kale culimmadu waxay yidhahdeen halkan wuxuu rasuulka ilaahay u yidhi waa tawaaduc ixtiraam dee ibraahim khaliilnimaa jirta ubuwadiisii u aabbo u ahaa baa jirto waa aabihii ama waalidkiiba weeye marka waa tawaaducun ee isaga ah afdal alambiyaa taasi bal waa jawaab ay culimmadu xadiidkan iyo umuuraha kale muqararka ee rasuulka ilaahay afdal alambiyaa inuu yahay ay kuba jamciyaan jamcin labaad oo kale ishaaraana rasuulka ilaahay markan uu xadiidkan sheegay u yihi daaka ibraahimu calayhi الsalaam waxay ahayd intii aanu ogaanin in loo soo waxyooni inuu sayidu waladi aadama yahay ee markii dambe dee ilaahay usoo waxyooday fadliga uu gaadhsiisan yahay bal dee waa kii rasuulka ilaahay xadiida صaxiixana ku caddeeya saa ilaahayba uu nebi ibraahim khaliil ugaba dhigto isagana khaliil ugaba dhigto waa kaa yidhiba axaadiidta xagga hole abubakar iyo halkiisa inooguba iman doontaa haddaan axad kaba dhiganayo khaliil waxaan kaba dhigan laha ababakrine laakiin de waa khaliilkii ilaahay baan ahay taas baana waxa weeyaan oo maqaamkaas waa gaadhay fadliga ziyaadada ana waa yeeshay waana kaas de ana sayid waladi aadam o waa intii aanu ogaan arrinkaas bal labadaa wej bay kollay aimadu kuba jamciyaan barhkood oo kaba dhiga inuu ujeedo un daaka ibraahimu bacna marka la eego dee waktigaa beriyadii waktigiisii joogtay isagaa ugu fadliga badnana bar ishaarana way jiraan bal labadaa jawaaboodii horaan qaadanaynaa kolleyna waxay nooguba sugan un fadliga aada iyo aada u weyniye maqaamka sare ee nebi ibraahim leeyahay xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna المغيرة yعnي بن عبد الرحمن الحزاmية عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرةa qال أنه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu uhi rasuulki ilaahay اkhtatna wuu isguday oo ibraahimu nebi ibraahim annebiyu ee nebiga ibraahimkii dee annebiyu calayhi الsalaamu walxaal huwa bnu ثamaaniina sanatan isagoo siddeetan jir ah oo isagoo da-daa weyn gaadhsiisan siddeetan jira ayuu isguday bilqaduumi qaduum waa aaladii uu isku guday waa wixii oo bal maalan dee ahayd oo waxay leeyihin waa najaarka iyo waxaan waa dee gudinta yare wax kuba qoro ama dee taas oo kale aalata najaare wax ku qoro taas baa qaduum la yidhaah waa tii markii dee amarku uba yimi ee la amray waayo intaa hore maaha inuu iyadoo tani u jidaysantay ilaa waqtigaa gaadhsiiyey ee waqtigaa uu da-da isagoo siddeetan jooga ayaa dee amarkii uba yimi la amrayay inuu isgudo isla markiiba waa u degdegay aaladaasna waa iskuba waxa weeyaan isku guday siddeetan jirna uu ahaa bal qaduumna kolley in markaan aaladda ku fasirayno daalka lama shadayo oo bal maalan taasba wey waxay kolko yidhaahaan meel mashaam ku taalayna qaduum waa la odhanaya laakiin markay makaanka tahay labada wejba way soo naqliyeen takfiifka iyo tashdiid oo qaduum laba yidhaaho halkanse dee waxay raajax yeelaan iyadoo malaa lafdi xadiidna yimib oo abuyacla iyo kuba sugan inay aaladdaa loo jeedo waa wuxuu adeegsaday ee uu adeegsaday goyntaa uu iska goynayay jirdadaas ama haraggaa uu iskaba goynayey ee uu iskudayey waa aaladii uu adeegsadaa magaca lahayd waa nooc adigu bal taas kaba mid ah haddaba qaduum waa aalata najaar ama wax ku qoro taasu isku guday siddeetan jirna waa ahaa nebi ibraahim arrinkuna waa waqtigii loo jideeyey la amray sheegan dee khusaashii fidrada kaba mida waxaana dee au yahayba awalu man ikhtatan ibraahim weeye intii ka horreysay may jirin taas ee ruux iskuda kii ugu horreeyey ee arrinkan loo jideeyo nebi ibraahim buu ahaa intaa dabadeedna waxay noqotay sunnatan caamatan macmuula biha fii duriyati wa ahli adyaani lmuntamiina ilaa diinih waa shay sunno ah dariiqo ah jidaysan oo lagu camal falo oo dadkii isaga ka beermay dadkii iyagu diima haysay isaga gelaya u nisbo sheeganayay arrin ay ku dhaqmaan towraad xukunkeedina uu hayoo dee waa towraad wixii laguba faray ambiyadii reer bani israa'iilna towraad bay dadka kuba dhaqayeen oo ay ku hogaaminayeen ku camal falayeenoo markaa towraad xukunkeedii calaa bani israa'iila kullihim taas ambiyadii reer bani israa'iilna saasay ahaayeen kuwa iskuda ilaa dee nebi ciise laga soo gaadhayay ama iyada nasaara arrinkoodani maaha inuu diintoodii kaba mid yahay waa taasoo dee nebi ciise towraad muu wada bedelin oo muu wada nasakhin axkaamteedii in badan oo kaba midi way taaleen laakiin wixii isriga iyo culayska iyo ay kuba sugnaayeen shiddada ee kolkol looguma jideeyey cinaadkoodii iyo dhibtoodii loogu jideeyey ama loogaba xarimay ayaa loo baneeyey lagana fudaydiyeyba weeyaan oo bal matalan dee xukunkii towraad taas buu ahaa ee waa dad dambe oo nasaaro kaba mida ayaa iyagu ta'wiilka laba yimi wixii dee kitaabkooda kuba yimi oo kaba dhigay khitaanka waxaa loo jeedaa wax kale inaanu ahayn adugu dee bal matalan waa dee jahalaadkoodii iyo cinaadadoodii iyo mukhaalafadoodii unbay taasi kaba mid tahay waxay dee nasaaro oo dee aan taasi laakiin waa taa nebi ibraahimtii ka dambeysay iyo ambiyadii reer bani israa'iil iyo xukmigii towraado dee yahuudba waa waxay isticmaalaan ilaa maanta ay isticmaalaan taas oo kale bal iyadoo kitaabka wa ay bedbedeleen oo kale dee taasna way uguma sugan tahay xataa khansiirka iyagii ma cunaan oo khansiirka taxriimkiisuna waa waxaan bedelina waa waxyaalihii dee jahalaadkii ay nasaara laba yimaadeen ee dee sharaa'icdii hore sidaasay ahaydba haddaba nebi ibraahimna wuxuu ahaa awal man ikhtatan فxadثnii xrmlة بن yaحyى qaal aخbarana marka arinku horta maha dee macnuu ilaa waktigaas iyo arrin dibdhiga maaha oo dee waxa jidaysan ba oo dee rasuulka ilaahay xasan iyo xusein iyo waqtiyadii malaha maalintii toddobaadba waa dee uu guday rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh waana waqtiyadaa hore dee ilaa intaase macnuu maha dee in ilaa waqtigaa loo dibdhigayo allahuma dee kollay masale ay culimadu soo qaadaan oo ruux weyni kusoo islaamay oon dee markii horena gudnayne weyni kusoo islaamay arrinkiisu muxuu noqonayaa dee taasna waxay leeyihin de hadduu dee da-daasba yahay oo dhib loogaba baqanayo haddii la guday inay dhibaata uga timaado waa la iska dayn haddii kalena dee shaygii kollay tashriici waa jira ee haddii la odhan marka la eego la yidhaaho dhib baa ugaba imanayso dadkii taa khibrada uu lahaayo isaga halkan waktigan ma qaadi karo muma adkaysan karaa ma taxamuli karo taa waa la iska day oo masalada weynida kusoo qaadaane macnuum aha wuu dib dhigay ee waa waqtigii tashriicu uba yimi laakiin marka hore dee waxaa jidaysan arrinkaa hore ee ruuxu intaa uu yar yahay waktigii la isfaray buu ahaa وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شhهاب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل xadيiثkan kitaaب الإيmaan baan kusoo maray saas baaba رqم boqol iyo koob iyo konton uu inooguma sugan yahay oo kolay أxaadiiث ambiyada nebi ciise iyo waxa weeyaan nebi muuse iyo umuura xataa yunus kuba tacaluqsan iyo ibraahim iyo umuura inooguba horeeyey halkaa kitaabulimaan qeybtiisii dambe markaa wuxuu yihi abu hurayra rasuulkii ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh naxnu annaga axaqu kaga xaq leh bishaki shaki min ibraahima nebi ibraahim macnaa nebi ibraahim ma shakiin weeyo haddii isaga shaki ku yimaado dee annagana waa nagu iman lahaa ama ambiyadii kaleba haddaan dee laftiga naxnu aan idhaahno macaashir alambiyaa annaga nebi ibraahim shaki kaga leh arrinku waxa weeye waa anfin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh anfiya nebi ibraahim inuu shakiyeyoo arrinkan waa ta aan yaqiinsanahay oo nebi ibraahimna ma shakiya shaki may ahayne si ilaahayba markii uu yihi awalam tu'min ziyaada yaqiinun buu ujeedayey inuu wixii uu rumaysnaa yaqiinsanaama yaqiinna way jirtee in yaqiintu ay usii siyaado dee wixii wuxuu arkay uu noqdo waxa la arkayo wixii la maqlayno kolley iyadoo ruuxu yaqiinsan yaon ina shaki kaga jirin haddana isku mid ma noqonayo marka naxnu xaqa bishaki min ibraahim macnaa waa anfin uu kaba anfiyayo tacaluq shakiba uu kuba tacaluqa nebi ibraahim ama hadalkiisani shaki inuu yahay id qaala waqti uu yihi marki uu yihi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaahu waxaad itusaasaad dadka dhintay iyo waxa dhintay aada usoo noolaynayso qaala ilaahay baa wuxuu dhi walam tu'min bimacnaa miyaanad yaqiinsan oonad rumaysnayn oonad rumayn inaan anigu wixii dhintay soo noolaynayo qaala bala may waa yaqiinsanaa waa tan shaki ma jirin yaqiin dee tii ugu sarrayso taa rususha iyo bal ululcasmi yaqiintood buu yaqiinsanaaye muxuu dhi walaakin ay walaakin sa'altuka dalika waan ku weydiisay arrinka liyadma'ina qalbi waa si dee mucaayanadan iyo araggan aan arkayo yaqiintu ay igu sii siyaado qalbigaygu taa uguba xasilo dee ilaahayna waa kii suuradda inoogu sheegay waxyaalihii uu amray iyo uu si kayfiyadii arrinku kayfiyuu doonayay imanka kayfa buu yihi maha ma noolaysaa iyo shaki iyo baabkeed may ahayne seebaad usoo noolaysaa waa kayfiyadiisu arko kayfiyadiina waa la tusay oo ilaahay subxaana watacaala uu tusay arrinkuna dee siaan idhi bal xadiis baa wuxuu ku yihi laysa alkhabaru kalmucaayana warku ma aha wixii la arkayay oo iyadoo wuxuu yaqiin yahay yaqiin yahay ayaa haddana shaygan aad arkaysa iyo dee taasi wixii aada yaqiinsanayd way kala duwan yihiinoo way sii kale xeel dheer yihiinoo xadiiskaas bay la socotay oo walow dee duruqdiisa qaarkoodin nebi muuse markii ilaahay subxaanaه watacaala ku yihi inaa qad fatanaa qowmak min bacdika waadalahum usaamiriyu eg alwaaxdii baa la siiyey towraadii uguba qornayd waanu fidnaynay qowmkaaga iyo adiga dabadaayoo saamiri ninkii la odhanaya haleeyey waa ka waa soo noqday isagoo taa ka cadhaysan murugaysan buu soo noqday alwaaxdiisii waa iska jirtay markii uu soo gaadhay qowmkiisii oo cijrigii caabudaya maxaa dhacay wa alqa alalwaaxa wa akhada biraasi akhiihi yajuruu ilayh alwaaxdii uu tuuray markaasuu daaday waayo eeg khabarkii waa khabarkii ilaahayba arrinkii yaqiin bayda waa kaa faraj isagoo cadhaysan murugaysan soo noqday laakiin markay arrintii noqotay shaygan uu ishiisii uu kuma arkay ayay taasi keentay xataa alwaaxdii de inuu daadiyey oo walaalkii madaxii iyo garhkii isku qabtay nebi haaruuno waa kii alaa taakhud bira'si markaa isagula garhkayga iyo malhay qaban markaasi u akhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayh markaa waxa le arrinku waa baabkaasuna wax kale maaha saa rasuulka ilaahay baa sheegay taasi waa mid xadiidkana hore inuu soo maray wayarxam اllahu ilaahay waa u naxariisanaya luuda nebi luud allah u naxariisa nebi luud laqad kaana wuxuu ayaa u yimid uduma oo ku tiirsan oo dee waxa weeye ilaa ruknin tiir shadiidin adag tiir adagoon cid lo odin kada risaabo jirin ayuu ku tiirsanaayo de waa ilaahay subxaanaه wa tacaala taas halkana adigu waaba dee nooc yar markaas arrimaa kuba yimi uno dee yar malaa yar waxyaala baa kuba yimi waxa uu rasuulka ilaahay subaa salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkana kuba sheegaya iyadaynu hore usoo maray xadiidka nebi luud markay malaa'igtii halaagga qoomkaba u socotay ay u yimaadeen dee dad ibnu aadama suuradii bay lahaayeen oo martibay sii uguba yimaadeen qoomkiisuna dadka caynkaasa ay doondooni jireen ay kuba soo urureen isagoo isagu markii hore adyaaftii oo wakiil ahaa markay arkay ay uba yimaadeen oo kaalaha haadaa yowmun casib waa maalin aad u adagoo de inaanu nimankii waa ogayay qowmkiisii waana tan lasoo martiyey markaasay arrin adag bay ahayd oo mu ogeyba taas inay rasul ilaahay soo diran yihiin de markii ay iyagii isku soo urureen ee isu wada yimaadeen waa kaa iyagii waaninayee la hadlaye kol lahaa waa kuwan hablahaygiiba ee guursada haddaad doonaysaanba miyaan ruux caaqil oo rashiidi idinkuba jirin oo markaasaa hadaladiisii dee sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inooga soo warramay waxaa kaba mid ahaa de waxa weeye haddaan dee quwo aan wax idinkaga qabta leeyahay aw aawi ilaa ruknin shadiid rukniga shadiidkana markaa wuxuu waday cashiiro iyo reer waayo isagu dee reer kaba kama dhawad meeshan dadkan kama mid ahayn waa nebi ibraahim baa adeer ruma uu ahaayo uu kala yimi ciraaq kalaba yimi faamana lahu luudun waqaala inii muhaajirun ilaa rabbi ciraaq bay ka wada yimaadeen markaas halkan dee nebi loogaba dhigo loo diray qowmkan sham deganaa ee dhulkan deganaa sham haddaba ama aan dee dad adag iyo reer adag oo idaafaco nimanka idinka wax idinka qabta oo dee idin taas aan leeyahay dee markaasaa rasuulka ilaahay leeyahay rukniga midkaa adag buu haystay waa ilaahay subxaanaه watacaala taas buu haystee hadalkan kaba yar dhacay de waa waaqacadan iyo isagoon moodahaynba inay rusushiyiino de waa kuwii markii dambe ku yihi ina rusulu rabbika lan yasiluu ilayka rusushii rabbigaa baa nahay ina wax alla waxay kusoo gaadhsiinayaan iyo waxay kusoo gaadhayaan ma jirte dee meesha ka guuro gala oo adiyo reerkaa kaxayso habeennimo ama intaan waagu baryin ka ka bax bal haddaba taas baa rasuulka ilahi wuxuu lahaa rukni shadiide laakiin markaa de hadal arrinkan iyo xaaladan iyo waktigan baa laga yaabaa taasun yar ilowsiisay e rukni shadiida ayuu isagu u dunmayo waa ilaahay subxaanaه watacaala dee cashiradana waxaa rukni shadiida looguma ma ee ruuxu wuxuu umuuri waa iyagiibuu dee ku talagalaa cuskadaasa dhabarkiisa waxa uu ku hayo o kale iyo uu dee tiirsado ama u cuskadeen walow labiso haddii aad negahay fi sijni waa jeelkii طuula labsi yuusufa ay dee waxa weeyaan waa lubsan طawiilan oo ka lubsi yuusufa ama ka labsi yuusufa intii nebi yuusuf ku nagaa ee dheerayd ee sanada ahayd falabisa fi sijni bidca siniin waa kaa ilaahay yihi intaa in laeg haddaan sijniga ku nagahay laajabtu daaciya kii daaciga ahaa waan aqbali lahaa tanna waa dee fadiilo iyo nebi yuusuf samirkiisii iyo ta'anigiisii iyo taas baa rasuulka ilaahay tilmaamaya oo dee nebi yuusuf isagoo sanado dhan dulmi ku xidhnaayo meeshii kuma jiray ayaa markii uu yimi kii markii ru'yadii uu cabiraye boqorku ninkii uu soo diray uu yimi isagoo doonaya inuu jeelkii ka saaro muxuu yihi irjic ilaa rabbika fasalhum abaalu niswati alatii qadacna aydiyahuna war ku laaba ninkan ku soo dire meligaaga ah halkaan rabbi ka cabiro sayidkiisi oo weydii dumarkii gacmahooda googooye maxay ahayd tan baa rasuulka ilaahay sheegayaayo xaalada caynkaasa haddaad dee sanadaha badan aan jeelkii fadhiyo la yidhaaha soo bax dee maan celiyen daacigii kaase oo irjiciyo maan idhaahayn la ajabtu daaciya waan ka bixi lahaa meeshiio adigu waa rasuulka ilaahay isna fadliga dee yuusuf uu arrin uu tilmaamayo sabirkiisi iyo ta'anigiisii وxdثna in shاء الlه عبd لله بن محمد بن أسmاء qال xdثna جuwayryة عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المصيب وأbا عubaydi kole abا cubaydkana سacد بن عubayd horeynuu soo marnay أxاadiث waa mowlى cبdiلرحمaن بن أزr isagoo wax warinayo أxaadiث kale du horeynuu soo maro waa taaبici weyn أخبرaه labadaas baa u wada waramay زهري عن أbي هريرة عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiث يuنس عن الزهري oo xadيثkan makaan kaba soo baxnay وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna شhبابة qال xadثna ورقاء عن أbي الزناad عن العرج عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال يغفir الله للوd waa dee arrinkan bal uu rasuulka ilaahay siaa kuba sheegayo hordhac ugaba dhigay oo ilaahay waa u dembi dhaafayaa lood inahu awaa ilaa rukni shadiid wuxuu u dulmeeyey isagu rukni adag bal taas oo dee waa ruknigii ilaahay kii uu markaa ujeeday hadalkiisa aan ahayne waa ilaahay subxaanaه watacaala bal xadiidka hore inuu soo maray maclumna waa inoo cad yahay وxadثnي abو الظاhiرi qال أخبرnا cبدالله بن وهب qال أخبرnي جرير بن xازم عن أyوب السkhtiyاني عن محمد بن سيرين عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لم ykdib been ma sheegin oo إبراهيم النبي عليه السلاaم qط waa weligiiba إلا ثaلاثة كdباaت سدdex beenood mooye iyaguna beena may ahayne de waa macaariض bay ahayd sarbeer bay ahayd ujeeddadu wixii uu isagu ujeediye kuwan uu la hadlayay waxay ka fahmeen unbaa kala dunaa wuxuu ujeeday shaygaa xaqa ayay ahayd waana waxuu diintii ilaahay kuma daafacaya ama dee taasoo kale sawbama ilaah daraaddii baanu umuurahan ulaba yimi ee mukhaadabka ama saamicu wixii uu hadalkan ka fahmayey ayaa ka dunaa un ujeeda ti uu isagu uba jeeday kolleyna xadiidkii shafaacada waa ti aynu soo maray markay nebi ibraahim ay soo gaadhaan ay dadku u yimaadaan iyagoo shafaaco ka doonaya dee waxa weeye bal dee nuuxi dabadii waa kaa arrinkanuu ku cudur daaranaya waa qiyaamada tanuu kuwa cudur daaranayo taa qeybtaa horeynu u soo aragnay xadiidka maynaan soo araga laakiin xagga kadabaadka ayaa wixii kuba tacalluqsanaa baan kitaabulimaan akhirkiisii kuba soo maray xadiidkaas wey haddaba sintayni laba khaslo ama laba kadbo oo kuwani fii daat illahi ilaahay daraaddii bay ahaayeen ilaahay daraaddii oo de waxa weeyaan ama in tasuuraة اlambiyana qoomkan buu iyagu markaasi asnaamta caabudayo asnaamtoodii jejebiyey uu xujada ku oogayey oo in dee iyagii ah inay waxan ay ku jiraan ay baadil tahay cibaadana aanay mudan taasoo waa hadalkoodii si uu gooyo iyagii bal maalan ay waxay ku jawaabaan intay waayaan xujadu ay uguma ooganto ayuu taas yimi tan kale uu iyagii kaba hadhu yihi waa dee suuratu saafaad kuba suganna iyadana dee qaradkiisu si uu gaadho bay ahayd maqsuudna waa lahaa waana si uu gaadho asnaamtan jejebitaankeeda oonu iyaga u raacin meeshii ay u baxayeen ee ay dee ciiddooda ay uba baxayeen midna waa tan saaro way noo dambaysaay oo laba fii daat illaahi oo qowluhu qowlkiisii uu yihi inii anigu saqiimun waan bukaa oo sidaasaanaan idin raaci karayn oo idinlama baxayo dee mana bukin waqtigaasi hadduu bukoonuu ka cibo karahayn ama aanu socon karahayn intuu faaskii qaato ma jejebiyeen dee asnaamtiie ujeeddadii waa tan oo taasi iyadu waa mid ilaahay daraaddii bay ahaydba dee halkan culimmadu tay kuba fasireenna lafdigiisan ama ay kuba xambaareen ee saqiimuntan ismiga faacil kol kol buu u yimaada isagoo bimacna mustaqbal ee saasqab ee ruux kastaana mucarad waa waxaan bukoon doonaayo ruux kastaana mucarad inuu bukoodo waa u yahay ama dee waxaan iyagu ay kuba jiraan iyo kufrigan iyo shirkigan iyo tanbaaba qalbigiisii la xanuunsanaya laba bukaayo waa macno maqsuuda muraadkiisiina uu ku gaadhayay laakiin waxay ka fahmayeen ba in de xanuun daahiri uu hayo xanuunkan kale uu hayo oo taasi iyado mid bay ahayd inii saqiimun waa mid wa qowluhu iyo qowlkiisii bal facalahu kabiiruhum haada oo markay yidhaaheen dee waa kuwii marka hore oo ay dee kuwa sheegeen oo yidhaaheen samicnaa fatan yadkurahum yuqaalu lahu ibraahim waa ti ay barhkood markay yidhaaheen yaa waxaan ku sameeyey aadihadayadae soo noqdeen ayaa barhkood yidhaaheen nin baan maqalay shaab oo ibraahim la yidhaaho iyagu bal matalan dee waxyaalahan lahaa asaamtiinaan burburin doonaa isagii markay u yimaadeen ay yidhaaheen anta facalta hada ya ibraahim maxuu idhi bal facalahu kabiirum waxaa sameeye waxaan waxay leeyihin kaweyn mud kii ugu weynaa waa daayay oo faasku luqunta u suday bay dha wixii wax ku jejebiyo meeshii isaga uu daayay kuwii kale o dham uu jejebiyey koodan weyn baa waxaan sameeyey marka culimada qaarkood dee waxa weeyaan arinku waxay ku qaydaan macaayinta doonba soo socoto bal facalahum kabiiruhum haada in kaanuu yandiquuno hadday yihiin kuwa hadlaya isagaa sameeyey oo macanaa ficilkan uu yihi wuu sameeyey kooda weyni waa hadday hadlayaan shardi buu gaba dhigay dee manaanay hadlahayn oo markaa arrintu maaha kanaa sameeye bal hadday dhawaaqayaan dee isagaa sameeyey oo markaa isagii halaba weydiiyo arrinkuna waxay inu iyaga xujada ku ogo de waa nin kuma oogantay oo waa kuwii de matalan iyaga aayadda ay kuba sugnayd inay iyagii dib intay u foorarsaday yidhaahayn idinkaa daalimiin ah idinkaa gardaran oo marka waxyaalaha caynkanin waxba iska qaban karaynen istaafacayn oo kale aa caabudayseen laakiin haddana maxay noqotay de in iyagii dib loo foorariyo kufrigoodii hore kuwa noqdaan ay ku noqdaan oo idhaahaan waad og tahay inaanay hadlahayn waad og tahay taas oo kale de waxaan kalena goostaan ay iyagu bal matalan ku sameeyeen nebi ibraahim bal markaa tani waa dee taas barhkooda way yidhaaheen barh baa le bal facalahu oo ayaa lagu joogsanayaayo kabiirum waa hadal kaloo bilaabmayo oo dee wuxuu idmaariyey kii sameeyey oo dee waxa sameeyey dee faacil baa sameeyo markaa taas calaa kulli xaalin arrinku waxay ahayd tan inuu iyaga xujada ku oogo oo ay gartaan waxaan dee istaafici kari waaye ama aan haddiba karahayn bal ciddii wax ku samaysay aan sheegi karayn inaan cibaado mudantiina markaa hore way u muuqatay walow markii dambe dee iyagii uun ay dee waxa weeyaan haddana halkii hore un ay dib uguba noqdeen tan saqiibnimaduna waa taa dee macnaayaashii ay barhkood culimmadu ay ku fasireenba aan soo sheegnay oo arrinku may hayne ilaah daraadii buu umuurahan ulaba yimi tii saddexaadna waa tan oo waaxidatun mid ahaana fii sha'ni saarata saara sha'nigeedii bay ahayd iyada nafteedu dee waxay ahaydun waa difaac uu shaygan xumaantan uu ruuxani wadayo xurumaadkii ilaah uu difaacayo ilaahay daraaddii bay ahayde laakiin tan dee isaga kale hadday zawjadiisii tahay oo bal masalan yar waxa ugu sognaa yar xadli baa tan uguma jiray kuwa horena xadli ugumay jirine tanna iyaduna lamidun bay ahayd ba taas qisadna way noo soo socotaa taa iyada siday kuba dhacday way noo soo socotaa oo waaba tane fa inahu isagu qadima wuxuu yimi arda jabbaarin ku isagu jabbaar ah mutakabir oo dee boqorna ahaa dhulkii buu yimi barhkood baa yidhaha masar bay ahayd markaas wa macahu saaratu iyaday saare la socoto saare ayaa la socotay dee waxaanay barhkood soo naqliyaan waqtigaa shaam oo kaley deganaayeen inta abaari kuba dhacday xaggan inay tegeen wa kaanad waxay ahayd axsana annaasi dad oo dhanna oo dadkii waqtigaasta ugu quruxda badan bay ahayd fa qaala laha wuxuu ku yidhi ina hada ljabbaara ninkan jabbaarkii in yaclam hadduu ogaado annaki imra'atii haweeneydaydii inaad tahay yaqlibnii wuu qaalib noqonayaayo aniga calayki korkaaga uu iga kaa qaadi uu iga kaa qaalib noqon fain sa'alaki dee waa lagu yeedhi doonaa waa lagu geyn doonaaye hadduu ku weydiiyo fa akhbiriihi u sheeg annaki ukhtii walaashay inaad tahay ee isaguna wuu odhan doonaa walaashay fa inaki adigu ukhti walaashay baa tay fi lislaami islaamnimo dee iyagu walaashii nasabay kama fahmayeeno markuu yihi waa walaashay iyadna been ma aha been ma aha waa walaashii islaamnimo waaba ka yidhi fa innii anigu laa aclamu ma ogi fi lardi dhulka kuma ogi kolley waa dhulka ay joogeen musliman ruux muslima oo hayri wa hayrika muslim adigu labadeennan aan ahayn dhulkan kuma ogi dee waxaan leenahay waa meeshii ay markaa joogeen oo dee dhulkao dhan ma wada aha oo kolley shaam iyo waxa kaga dambeeyey luut baa kaga dambeeyey markaasoo isaguba muslim ahaa waxaan taa u leenahayna dee dhulkoodii ay kaba yimaadeenee ciraaq oo kale luud waa la socday in adeer buu u ahaayo uu la socdo xaggaasuu kaba soo raaco waa kaa ilaah yihi faamana lahu luudun waqaala inii muhaajirun ilaa rabbii markii ilaahay kaydkoodii dee baabiiyey ee dabkii gubi waayey ee uu noqday inuu dhulkii haddana iskagaba tago nebi luud waa la socday waktigana waaba kano waa shaam inta ay yimaadeen laakiin halka ay markaa joogeen labadoodun baa joogay oo wax muslima iyagun baaba jiray taas buu hi xaaladan kalena horta mid weeyaanoo dee xurumaadkii ruuxani wuxuu doonayaa daalimkaa inuu faaxisho iyo xumaan iyo dee uu fara xumeeyo ruuxa daahirka ah ee matala muxsanada uu fara xumeeyo marka waa xurmadii ilaahoo la daafacayo tanam fii daat illahi iyo ilaahay daraaddii bay ahaydbe laakiin markay dee zawjadiisii tahay hadalkana uu yihi tawriyada ay kuba sugantahy iyagu ufahmayaan inuu xaggii nasabka ay ku walaalayeen tan baa yar xadi isaga jaanibkan wax ku tacalluqsani uu soo galay laakiin kuwii horun bay laba mid tahay de arrin kalena culimada halkan waabay soo naqliyaan oo ay fuqahadna isku waafaqsan yihiin o hadduu ruuxu daalimi yimaado kolley shaarixuna uu soo naqlinaya isaga itifaaqa soo naqlinaya ruuxa daalimkii insaan buu dee ruuxba adigii aada ogtahay halkuu ku sugan yahay bal gurigaagii buu jooga ama meeshii uu ku qarsoonaabad og tahay ku daalimoo doonayo inuu dilo ayaa yimi ama sida in ruuxu dee ammaano aada hayso ruux lahaabaa ruuxu qasbi iyo xog inuu dhaco doonaya uu yimi ruuxii la weydiiyey waxaa waajib ku noqonaysa inuu qariyo oo uu sheego inaanu waxaan ogeynba oonu war u bahayn kadibka caynkaasina dee waajibnimaabu xaddii gaadhaya marka ruuxa qatliga lagalaba baxsanayo dulmiga laguba dilayey bal matalan marka adigu macnuu waxa weeyaan un daahir ahaan marka la eegayo ruuxa mukhaadabkii wixii uu ka fahmayey dee been baaba la odhan karaa ee laakiin waaqi ahaan iyada may ahayd dee wax beena may ahayd walow iyaga khawfkoodii badnaa ambiyada oo taasi ka dhashay garashadii iyo macrifadii ay rabbi u lahayn si aynu rasuulka ilaahay soo aragnay inuu yihi anaa ilaahay idinku aqoon badan oo anaana idinku cabsi badan taas baa umuuraha dee xaqiiqa ahaan aan beenba ahayn ee suuro been leh ayay taasi kukantahay inay ka cabsadaan oo waa kaa nebi ibraahim ku cudurdaaran doona maalinta qiyaamaha ee kaga cudurdaaran doona dadkii inuu shafaaco qaado beenahaas baan s anigu sheegay uu odhan doona laakiin xaaladu bal tan bay tahayba arrin kalea bal qisadu way noo socon doontaaye waxa uu yidhi haddii uu imika ogaado inaad haweeneydayto hadduu nebi ibraahim ku yidhaha waa zawjadaydii waa iga kaa qaalib noqonaya marka haddii aan idhaaha laakiin waa walaashay arrinku waa ka dunaanaya oo haddii zawjadii ay tahayna waa kan ka qaadaya laakiin hadduu yidhaha waa walaashay waa ka dunaanaya isagu wuxuu qordobi yidhaha halkan saaxib almufhim ninkan jabbaarkaa waxay siiradiisu ahayd ruux hadduu dee labadan walaala ah hadduu dee ninku walaashii ay laba socoto oo kale muu dulmihi jirin oo kama qaadi jirin oo taas oo kale laakiin markay dee waa caadadiisii un dee wax lagu kala farqiyaa ma jirto ina kol nin xumaan doonayo ruuxan hunguri ka galo doonaya inuu qaato ama walaal ha noqoto ama zawja ha noqotee waa qaadaya une laakiin kan bay leeyihin siiradiisaa tan ahaydoo laakiin markay zawj iyo zawjo noqoto dee arrintanaa dhacaysa waa xadiidka siyaqisayno tusaye laakiin dee ina wax kaloo lagu kala farqiyaa ma jirto waa si isagu yihi laakiin sida halkan saaxib alfatx iyo keyrkiis soo naqliyaan kolley mundiri bay xaashiyadiisa uu sunanta abi da-ud iyo kaba soo naqliyaan malaha hadalkana hortii mundiri ibnuljawsi baa le mushkil saxiixeyn oo isagoo leeyihiin qolooyinkai ahlukitaabkii waxyaalo malaa ay weydiiyeen ayaa masalan meesha ay ahayd zawjka marka ay noqoto caadadiisaa maxay ahayd dee ninkii waa haweenadiisii oo lagama qaado malaha khayre iyo waxyaalaha meesha uu kaba baqanayo waa dili jiray isaga kaas taasay ahayd laakiin markay walaal noqoto oo kale dee bal masalan heerkaa mau gaadhsiisnayn oo hataa hadduu qaadanayo dee isaga inuu bal wixii uu doonaya haba sameeyo ruuxii ha kuba sameeye laakiin kan kale isagii ma diri jirin ee laakiin zawjka oo kaleo dee waaba isaga iman karto maxaa dariiq banaan kara noqon kara ama suurtagala inuu weydiistaba ama si kaleba oo dee walaalkee maalan walaalkeed uu u dhisay isagii laakiin tan oo kale markay zawjo noqoto zawjka waa diri jiro arrintan baa dee ta keentay inuu tan yidhaha adigu bal waa wax la ogaa oo xaaladan labadan farqiguba dhexeeyo waana umuurahay culimadu sheegantaaba weeyaan arrinkii baa dhaco falama dakala ardahu dhulkiisii markuu galay buu ra'aaha bacdu ahli jabaar dadkii u shaqaynaya dee cumaashiisa barhkood oo kaa jabaarka barhkood ayaa arkay saara markaasuu ataahu u yimi wuxuu u imanayaa kii jabaarkaa faqaala la wuxuu ku yihi laqad qadima waxa yimi arbaka dhulkaaga imra'atun haweeney laa yambagii laha aanay u haboonayn wax dee an takuna inay noqoto ilaa laka waa haweeney adiga uun kugu haboon weeye cid kalood adiga ahaydi waa haweeneydaa dee axsana naasoo cid kaleba uma qalanto haweeneydaas adiga un baabay dee waxa weeyaan ku munaasib tahay inaad ahaatee laakiin ruux kaloon adiga ahaynba uma haboona inay haweeneydani agtiisa ay kuma sugnaato haweeney saasaa time fa arsala ilaahi cid buu u diray fa utiya biha waa loola yimi nebi ibraahimna waa walaashay buu yihi fa utiya waa lala yimi oo waa biha ay bisaara ninkii baa loola yimi faqaama ibraahim ibraahim meel baa lagaba yimi isagu ibraahim wuxuu ukacay calayhi الsalaam ila salaati ilaah buu baryayaa salaad tukashadeed ayu salaad buu galay falama dakhalat calayhi markii haweeneydii usoo gashay quruxdeedii u arkay lam yatamaalik saaraa usoo gashay muu hananba naftiisii kamuu xejin ma milkiin ambasada yadahu ilayha inuu gacantiisii xaggeedii ufidiyo markiiba gacantii buu xaggeedii kuba fidiyey iyadii waa waktii loo soo geriyeyba faqbidat gacantiisii baa la qibdooday lalaabay yadahu gacantiisii qabdatan shid gacantii un bay wax ku yimaadeen gacantii uu fidinayaba kuma tasarufi karo way laabantayba gacantiisun baa la qibdooday way laabantay qabdo xoog le faqaala wuxuu ihi ninkii idclaha saaruu ku yihi idc illaahi ilaahay ii bari dee wuxuu gartay in halkan un ay wax ka raaceen siduu qudubiyiraadna meeshii horta macrifo iyo garasho ilaahay uu garanayay meesha way jirtay laakiin dee laakiin muslim ma ahaynoo waa kan dee nebi ibraahim uhi cid kaleo markaa muslim ma jirto waa kaa kaafirkaba aha an yudliqa inuu sii daayey yadii gacantayda inuu ii furo sideedii igaba dhigo walaa duruki aniguna kuma dhibayo waxba kuma yeelayo fafacalat si bay fashay bukhaari baa waxaa kuma sugnay inay tiri ilaah hadduu dhinto waxay odhan doonaan iyadaa dishay oo halkan iyadii baa dishaa la odhan doonaa si bal arrinkan kasii daayo dee sideedii bay gacantii kusoo noqotay facaada haddana markii hadda arrintii markiiba waa kan gacantuu kuma soo fidiyo xaalkiibuu kuba laabmay faqbidat waa la laabay oo de waxa weeyaan gacantiisii ashadda min alqabdati lula si aan markii hore loo qabtay si ka badan baaba gacantii loo qabtay faqaala laha mila dalik hadalkii oo kaleu kuba yihi fafacalat iyadna siibay samaysay facaada haddana wixii kuma waan waanu toobin arrinkii markaasaa muxuu yihi inaka adigu inama ataytanii waxaad iila timi bishaydaani shaydaan eeg hadda eeg waa imika hadalkiisii horeyo kani waa isburinayaan markii hore oo kan lahay ilaahay ii baryo u arkay haweeneydaa karaamaysan inay tahay waxaana dee tani ay ku asiibto ilaahay kuba keenay iyadna waa kaa ducadeedii arkay imaka haddana waa cinaad ahaan male si aan loo ogaan oo la odhan waa dee saasaa dhacday oo ilaahay baa taasoo xag kale oo mala dad aanay uba raacin ayuu yihi shaydaan baad iila timi waxaan maha insiba walam taatini biinsaan dad iilamaad iman faakhrijha min ardi dhulkayga ka saar dhulkayga kaba saar wacdihaa sii haajara haajar oo dee isaga khaadimo uba ahayd ama dee u joogtay ayuu yihi haajarna sii haajar iyo aajar labada waa la yidhaha dim qaala wuxuu yihi waa rasuulki ilaahay baa xadiidkii dee waa xadiidkii faaqbalati tamshi saara ay haajar la socoto ayaa soo qaabishay iyadoo soconaysa oo xaggii ibraahim bay usoo kacday falama ra'aa ibraahim ibraahim markuu arkay calayhi الsalaam ayuu insarafa salaadii ka baxay isaguna intaa baryadu ku jiray iyo dee ducadan iyo salaadan uu tukanayo faqaala laha wuxuu ku yihi mahyam ay maa sha'nuki ma xaaluki weeye waa kelima a yidhaahaan malaa reer yamaneed baa isticmaali jiray oo lafdigan mahyam oo kale de waxaana weeyaan macnuhu waa maa sha'nuki maa khabaruki ma xaaluki xaalkaagu muxuu yahay bal taas oo mahyam waa istifhaam oo macnaheeduna taasba weeye dee reer yamaneedna ma way tiriyeen ay markaa luqadooda ahayd qaalat waxay tihi khayran khayr le wuxuu inoogu nasbisan yahay ficil meesha kuba qarsoono maxaan odhanaya qaalat facala allahu khayran ilaahay khayr buu sameeyey waana tan sii fasirtay oo waa maxay kafallahu ilaahay waa manciyey waa hor joogsade waa iga kaafiyey yadal faajiri kii faajirkaa gacantiisii وأkhdama waxaan u ina siiyey oo uu khaadim inoogaba yeelay macnaa acdaa weeye khaadiman laftiga khaadimna horena waynuu soo maray ka lab iyo ka dhadigba ama ta dhadigba u ku wada dhaca almudakar wamuanasla iyadoo khaadimatu nulomama baahna ee khaadim baa kuba dhaca macnaana waxa weeye akhdamana wuxuu ka dhigay mid inoo adeegta ama wuxuu ina siiyey khaadiman khaadim oo waaba haajar dabatii markii dambena iyadu ku wareejisay ama siisay nebi ibraahim nebi ismaaciilna ay u dhashay dabadeed bay iyadu isxaaq dhashay saaro iyadoo aad u weyn bay isxaaq dhashay laakiin dee hajar baa ka hor dhasho ismaaciilo ilaa waxaa la yidhaha ilaa saddexiyo toban sanadood waa kaba weynaa ismaaciil ama isxaaq ama labadaa nebi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi fatilka taasi waa haajar buu sheegayaa taasi umukum hooyadin weeye yaa bani ma isamai waa carabey de waxa weeye nebi ismaaciil iyadaa dhashay nebi ismaaciilna waa tan carab inteeda badani ay kaba beermeenba haddaba tahaajar waa hooyadiin iyo bani maai samai halka bani maai samana culimadu waxaaba yidhaaheenba dee waxay u yidhi iyagu badankoodu dee waa dadka ku xoolaha dhaqanayay ee kolba halkii roobkada oo sii reermiyeenii uba guurayey noloshoodu iyo wuxoodu waxay kuba xidhnaydba biyaha samada kaba imanayun baabay kuba xidhnayd tan buu u yidhi waa dadkaa dee arrintoodu ay tahay xoolo la dhaqda iyo kolba meeshii roobka do-a in loo hayo ama loo guuro oo waa samada biyaheeda ilmahoodii ama ilmo dee ilmo maasamow waa hooyadiin bal taas waa la yidhi barhkood baa waxay yidhaaheenba wuxuu u yidhi ba tan carab buu gaba jeedaa likhuluusi nasabihim wasafaai nasabkoodii waxyaalo kale may dhex gelin oo saafinimada nasabkoodu saaf yahay saa biyaha samada kaba yimaadaaba taan wax kaloo dhooqaynaya ay u jirin ay u saafiyiin taas buu uga jeedaa walow imaamkii isagu qaadiciyaad isagu kaba dhigaya inuu ansaar ulaba jeedo waayo awowgooday ku kulmaan de waana yeman ba asalkooda oo camir bnu xaarisata bn imr alqays la odranayay ayaa lagu naanaysi jirayba oo isaga loo yaqaanay ma usamaa loo yaqaanay bal markaaynu kuwa ujeedanabe laakiin de waxa weeye adigu bal macnaha ballaarane hore ama macnaha hore baan ka dhigno xadiis kolley de waxay iyada inooguba sugan mucjiso daahiro ah oo nebi ibraahim oo ka ilaahay subxaana watacaala ka kaafiyey kii xumaanta doonayey bal kadebaadkan uu sheegayna sida ay yihiin oo dhan taas waynu soo aragnay intuba waa dee de tanna waajib baabay ahaanaysay sida aan soo sheegnay imika fuqahadu iskuba waafaqsayn xataa kadibkii sariixaba halkan mahaba tacriid isagu waa walaashay bu hi inama almu'minuuna ikhwatun baana ilaaha yidhi walaalnimadii islaam weeye hadalkaa wuu jeedaa ina been maahe iyagu waxay ka fahmayeen ayuun baa ka yar duwanoo dee fahmayeen dee aabihii walaashu aabihii dhala ay tahay ama xaggii nasab ku walaala ahaayeenba taas oo kale way walow imika macno dambe igu hadhay ma jirte cibaaro yaroo kitaabkayga aada moodo inay waxy ku yar sugan yihiin baan ku isla eegaynaa marka uu sheekhu raximah llahu tacaala dee uu yar sharxay tintayni fi daat illaahi waaxidatun fi shani sara sharax waa dheer yahay bal matalan meelaha markuu dhexda marayo ee uu khaasatan kaba hadlayay lafdigan kadibka iyo culimada walwaaxidatu alatii fi shani sara markuu taa kaba hadlayay ba waxaa ii dhacay waqad jaa dalika mufasaran fi gayri muslimin ujeedadu inay dhammaan xataa tana ahayd fi daat illaahi iyadoo cad ama fasiran bay muslim meel aan ahayn kuba timi muslim waa tan dhacday inay tani tahay dee ay ka duwan tahay labada kale marka waxaa xadiidkaa kuba yimi buu leeyahy faqaala maa fiiha kadbat ilaa halkan baa aniga kitaabkayga kolley khalal ku sugan yahay ilaa bimaa xala biha waa cibaaradaas qolooyinkiina ila arkay maxaa idin qoran baan leeyahay وqad jaءa dalika mufasirا fi غayri mslimi faqaala ma fiiha kadbaة ilا waayo aniga waxay itaalla haddaan sida qariyo bima oo gaar u go-an iyo xallay markaa noqonaysayo bima xala biha can اlإسlاam macnuuna maaha kaas lafdiguna kolley de maxaa horta idin qoran sidaan sawaabka sheegin oo ma iyo xal oo kala saaran aan isku xidhnayn waay waay yaa kale wax kala qorayin kolley laba wej buu ixtimaali lahaa bal xadiidkii dee kaas imaka maanta tabcin xadiidkaas uu sheegayo sheekhu ee in ba'du aanay jirin oo ilaa maa xala biha eh waxaan filayaa un halkan ba'da ayaa waxa weeye y horta ah in xallo iyo ama xad iyo laamta iyo ba'duna waa isla kelimo keliya horta weeye waa ficil mudaaricun waana ta uu fasirayba isagu yujaadilu wayudaaficu oo macnuu maxay noqonaysaa maa fiiha kadbatun ilaa yumaaxilu yumaaxilu biha eg yumaaxilu waa ficil mudaaric manaa waxaa la yidhaha maaxala bmanaa khaasama wajaadala wey eg maaxala haddii maada ay tahay oo lafdiga xadiidku dee bal xadiidkii imaka ilaa maaxala biha ba'dun baa gu-ilayd maaxala biha macnaa wuxuu difaacayey dee ilaahay subxaana diintiisii oo umuurahan oo dhami ama xujadii iyo ha kuba oogo ama arrintan ha doonayo shirkigoodan wixii uu kuba sulinaya asnaamtan ay caabudayaan ama xurumaadkan ilaah uu doonayo ruuxan inuu ku tacadiyiye faaxishadan xun ee uu doonayo inuu sameeyo ha kaga hor joogsanaye intuba waxay difaac diinta ilaahay uu difaacayo marka ilaa yumaaxilu biha can اlislaami ama bacdoo lagooyo maaxala biha taasna waxay leedahay bal xadiidka asalkaa in la helo si loo ogaade laakiin waa kan ku fasiray ay yujaadil wayudaafic marka waxaan uga jeedaa arrinkani waa kelimo keliya waana ficil ee maaha wax kala go-an maaduna maaha tii mawsuulad ahayde waa ficilkii maaxala yumaaxilu taas bay macna ayuu laftigiisi yahay bal kolley baabkaa waan kaba baxnay baabu min fadaa'ili muusa nebi muuse fadaaishiisii wax kaba mid ah salى اllahu عalayhi wasalam ayuu baabkiisii yahay xadaثnي محamed imika rqم saddex boqol iyo sagaal iyo soddon baa inoogu sugan macnaa waa kitaab اlgusli waa bahaaro dhexdeed waana halkii gusli baan xadiidkan kuba soo marnaa markaa u ya waa xadiid aynu soo marnay markaa wuxuu yihi markaa msلم xadaثnي mحamed بن raafici qaal xadaثna cabdالرaزاq qaal akhbarana macmr can hamaam bni mنbهi qaal hada ma xadaثna abu hurayraةa can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم fadakr axaadiiثa minha axaadiiث buu sheego waxaa kaba mid ahayd وqاl رasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم kaanat banو srاaيiل reer banي srاaيiل waxay ahaayeen yktasiluuna kuwa maydha curaatan xaalay niyagoo qaaqaawan tan bay ahayd a laga yaaba caadadooday ahaydoo laakiin nebigoodiba kol aduu isqarinayu aanu isqaawinahayn markaa uu maydhanayo ama meel gooro la tegayo ee itibaaciisii iyo raacitaankiisii iyo kudayasho ama wixii uu laba yimi ay qaataan waa kolley mukhaalafadoodi iyo cinaadkoodii makaabad arki doonaa waxyaalahay sameeyeen yanduru uu eegayuu daawanayo bacduhum barhkoodii ilaa sawaati bacdi barh ceebtii iyo cawradii وkاna mوسى عaليه السلاaم نeبi mوسى wuxuu aha yktasilu mid maydha waxdahu xaalu kelidii yahay oo waa la fogaan jira oo meel aan cidi ay arkayno khaali ku yahay unbuu markaa keli ku yahay buu ku maydhan jiray faqالو waxay dhaheen والlahi maa ymنacu muسى nebi muuse uma diidayo an yaktasila inuu maydho macana oo sida naas uu inta dhexda dee halkaa isagoo ina dhex joogo marada uu iskaba dhigo isagoo qaawan uu dhexdeedna kuba maydho ilaa anahu adaru bal hadda eg dadkani maaha dadkii aan rumayn maaha waa nimankii asxaabtii waa reer bani israa'iil waxa weeyaan waa intii xataa adowgoodii laqaraqay ee iyaga taasoo kale aayaadkaa waaweyn arkeenee dulmigii iyo tacadigii iyo idnimadoodii la gowracayay hablahoodana la adeegsanayay taas ilaahay ka wada badbaadiye taasiyo isticbaadkii ayay ta yidhaaheen oo bal marka dadka caynkaasee ambiyadoodii waxaa ku odhanayey miyaan ka rajaynaynaa inay nebigeenii ay dee aaflagaada ay ka daayaan oo dee koy tanbay ambiyadoodii bal wax ka daran bay ku samaynayeen oo ta qur-aanka inooguba sugan inay badhna beeninayeen badhna ay dilayeenba ambiyadoodii bay laynayeen waa kuwa waa reer bani israa'iil waa kuwii loo soo diray iyo dee dadkan kale reer bani lasraba raaciyo bal marka haddaba dadka caynkaasee ambiyadoodii iyagu ay la socdeen iyo bal kuwii asxaabtooda ah ay ka badbaadi waayeen markii dambena dee kutubtooda waxay kuba sheegaan ay ku sifeeyaan ay kuba tilmaamaan waxa kolkol laga yaqiiqsoodaba uu yahay in nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee xasad iyo cudwaan iyo tacadi inay u aflagaadeeyaan wax markaa mustaqraba ma aha taasoo kale oo de waa dadka ambiyadoodiiba san ku lahaa maxay yidhaaheen waxaa nebi muuse u diidaya an yaktasila macana ilaa anahu aadaru sheeluu leeyihi macnaa waa dee markan xiniyuhu ay waaweynaadaan oo malaa dee waxbaa dee galaa wax ama riix iyo wuxuun ee sheeluu leeyahay oo taas baa waxa weeyaan u diideysa inuu inala maydho ujeeddadu waa si aan loo arag ceebtaa uu leeyahay weye waa ceebta uu leeyahay si aan loo arag ayuu markaa u dheeraanaya qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay fadahaba waa tegey nebi muuse maratan yaktasilu xaal uu maydhanayo fawadaca uu dhigay sawbahu maradiisii buu calaa xajarin dhagax korkii dhigay dhagax buu dul dhigay markuu maradii iska wada saaray buu biyo waa keligii laakiin ayuu biyo meel ku sugnaa buu kuba maydhanayey waxaanay halkan culimadu kaba qaataan oo yidhaahaan waxa dee kuba sugan un ruuxu markaa uu keligii yahay eena cidila joogin inuu isagoo qaawan maydho oo ama biyihii iska dhex galo ama taasoo kale banaanideeda ay banaan tahay walow satru cawrati afdal ay yidhaahaanba waana jamaahiir alculamaata yidhaahaan imaam ibn abi layla la yidhaha sharaxna uu idinkuba sugan yahay waxaan filayaana horena inaan wuxugaba soo sheegin oo ujeeddadu waxa ay tahay ibn abi layla kitaabka dhowr nin baynu kuba soo aragno ugu weyey ninka cabdiraxmaan ibn abi layla aabahood abulayla aabihi abi laylana saxaabi buu ahaa ninkaasoo dee taabici weyn ah caalimna ahaa oo bal dee kolley aadna loo xurmayn jiro oo la odhan jirayba dee si amiir looga haybeysto ayaa asxaabtiisa ugaba haybeysan jireen bal ninkaas iyo qolooyin isaga uu dhalay iyo bal matalan taas iyo kuwa waadeer adigu bal dadkaas oo kitaabka kuba sugan baa magacan wada lehe laakiin markan san oo kale iyadoo shaafici iyo malik iyo abu xaniifa iyo aimada fuqahadee waaweyn ee mujtahidiinta marka la sheego ibn abi layla haddii la raaciyo isaguna qowl leeyahay meesha waa nin dee mujtahid oo ragga xaddoodii iyo heerarkoodii joogay aanu madhabba lahaaninbe ninkaasi maaha qolooyinkan aan kitaabka ku aragna dhammaantood ee waa nin muxamed la yidhaaho cabdiraxmaan dhalay maaha qolooyinka kale rijaalu sita ama dee hiqaadkaa taas ee waa nin faqiiha jaanibka mujtahid kuma ahaa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla la idhaha atbaacu taabiciinta ee markaa ibn abi laylaha la sheegaya waa moxamed weeye xagga xadiidka heerkaa kuma joogo oo dee bad baaba daciifiyo mala xifdi xumiyo waxyaalo jaanibkaase laakiin waa istinbaadka iyo fiqigii aqoonta jaanibkan kale ayuu heerkaa sare joogaaye xadiidka maaha xataa raggan ay ama aabihii ama raggan kale ay barhkood walaalo ahaayeen iyo ama ilmaadeerka ahaayeen iyo raggaa lama sinno xadiidka kulama sinna ee laakiin xaggan kale ayuu faqiha martabadaas yahay isaga wuxuu dhahaa wuxuu hi qaala ina lilmaai saakinan cid baa degan oo haddii aanay ahayn ba dee dad wax la arkaa jimbe inuu meeshuu degan yahay ruuxuu inuu cawradiisa isagooy banaan tahay meelaha ku maydha meema laha ayuu leeyahay laakiin sheekhu wuxuu leeyahayna xadiid daciifa ama daciif uu kaba cabirayo xujaysa xadiidkainoomuu soo dhigana lakin waa xadiid aad u daciif oo laftigiisu yahay laa tadkulu lmaaa ila bimizarin faina lilmaai caamiran biyaha inay idinkoo waxguntan ama waxdee intaas ay idin qarsoon tahay mooye biyaha gelina waa meelihii biyaha dee laguma maydhinayo saabalyad iyo wixii laba midka ahaa fa ina lilmaai caamiran cid degan baa meeshaa jirta ee waxa weeya de aydaan arkahayn laakiin waa daciifun jiddan taas bay tahay waana arrinku u xujaystee lakin de arrinku waa jawaas baan leenahay waa halkana fafara ad maxaa dhacay fawadaca sawbahu calaa xajarin fafara uu cararay oo alxajaru dhagaxiiba bisawbihi markii uu malaa maydhay dabadeedu islaa dharkiisii qaado ayuun buu dhagaxi cararay dharkiisiina waa dee kama dhacayaan dharku eeg dharku kama dhacayaan dharku way saaran yihin oo dharku marna kama duulayaan dhagaxi baa la cararay xagguu cararaya xaggii reer bani israael joogay weliba nimankii reer bani israail ee hadalladan lahaa ilaah baa ku beri yeelaya qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh fajamaxa uu degdegay muusa biasari raadkiisa jamax bmacnaa asraca weeye oo imanka hadii la yidhaha farasun jamuux oo kale oo faraskan aan dee joogsanaynba isagu suudoona iska ordaya uun taas bay jamuux yidhaahaanoo ceebna faraskii kuma aon dee laba qaban karayne oo aladii yarkabu ra'sa siday kaba cabiraan haddaba uu degdegay weeye muuse xoog buu u degdegay waa wuxuu ka daba cararay dhagaxii yaquul isagoo weliba thawbi de ay acdini ama da'de ka tag oo iska daayo isi thawbi maradayda xajaru iyadii xarfunidahayda halkan xarfuniya xajaru dhagaxow dhagaxa ma caqli buu leeyahay miyuu wafahmayaa muxuu ugu dhawaaqay de isagii waa tan ficil caaqil ka muuqda waa kan ordaya waa kan isagiiba ordaya marka kol hadduu ordayo waa kan waxbu xaggii weliba dee hadalkii marka hadalkiina idraagan buu yeeshay uu kuma ordayo ilaahay uma yeelayo markaa tan buu kula hadlayay ula war dhagaxow dhagaxow dhaga maradeeda ii dhig sababi xajaru markaasuu la soo dhex galay nimankii markaasuu joogsan doonaa waa mucjize xataa nadarat ilaa aragtay eegtay banuu israa'iila ilaa sawati muuse nebi muuse waa qaawan yahay wuxuu xidhan yahay ma jirto nebi muuse sawadiisii cawradiisii bay arkeen wixi ay ku sheegayeen ina waa kuwa yidhi waxbuu qarinayaaye waxiiba ma laha faqaaluu waxay idhaheen wallahi ma bimuusa min ba'sin ilaah baa ku beri yeelayay nebi muuse wax dhib oo ku suganya maba jirto faqaama alxajaru markaasuu baa dhagaxi istaagay bacdu intiiyo dabadeed xataa nudira ilaahi ilaa la arkay oo la egay de waa markii arrintan ilaahay ku beri yeelaya ay taab noqotay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faakhada hawba horta maradii buu kaba qaato waa xidhay uu xidhay rasuulkii ilaahay muusa fadafiqa wuxuu bilaabu gudagalay bilxajari darban ay yadribu darban bilxajari dhagaxibu la galay ushiisii oo dee isagiiba waa kan cararay ee arrinka lahaaye adigu nebi muuse deeta dhagaxii uleeyey taas oo ushiibuu la dhacay qaala abu hurayrata wuxuu uhi wallahi waan ku dhaarteen inahu bilxajari inahu nadabun macnaha waxaa kuba sugan waa raad iyo nabaroba bilxajari dhagaxii ku sugnaa nadabkaasoo sitatun lixa o sabcatun adugu nadabku waa khaasatan nabarku markaanu wax soo taagan oo jidhka kasoo kacsan ahayn taas baa nadab laba dha ama aahaartan dee wixii laguba dhufanayay kaba dhalateen aadna u weynaan haddaba dhagaxii xataa waa arrin kaloo mucjiso kale ahe ushiibaa raad kuba ree waxba calaamaad ayay kuba reebtay lix ama toddoba oo ah darbu muuse calayhi الsalaam bilxajari garaaci uu muuse garaacaya dhagaxii bal xadiidku sidaan soo marnay waa xadiid aynu hore usoo marnay kallay dariiq labaad buu leeyahay dariiqa labaadna waan eegeynaa fawaaid kala duwanna sheekuu kaba soo qaaday inuuman kaba soo qaadana badhna waan horreysiiye وxadثna yaحyى بن xabيب الxاriثiي qال xadثna يزيد بن زurيع qال xadثna khالد الxdاw عan cabd للhi بن شhقيq qال أنbأna أbu هurayرaةa qاaل kana muسى عaلaيه السلاam rajula nin buu ahaa xayan xishood badan qaala wuxuu uhi fakana wuxuu ahaa laa yuraa mid aan la arag muتajarida xaariya isagoo qaawan oo dhar lalama arki jirin qaala wuxuu yihi faqaala banو isrاaيiل reer banو isrاaيiل baa waxay idhaaheen inahu aadaru sheeluu leeyahay qaala faktasala waa maydhay cinda muweyhin waa biyo yar waa taskiiru maa-in weeye waa maabaa la taskiiriyey muweyh laguba taskiiriyey waa biyo yaroo koobnaayo meel kuba sugnaa oo aan markaa cid kale u dhoweyn buu nebi muuse kuba maydhay muweyh waxay leeyihin aduu nusqooyinka intooda badan waa sida dhacday markaasna waana taskiiru maa-in buu leeyahy asalka hore maabay yidhaaheen ma wahbuu ahaaba oo hamzadani kolley habaa asalkeedu ahaa taskiirkuna dee isya jamaciya ashyaada usuusheedii horay dib uguba celiyaan barhkood baa dhacay nisqooyinka qaarkood mashrabatin waa meel dee adigu biyaha ama xufro yar iyo waxyaalaha biyo ay kuba jiraan markaasaa deeta markii uu halkaa kuba maydhay ayuu fawadaca waa dhigay sawbahu calaa xajarin faindalaqa alxajaru dhagaxii baa tegay yasca isagoo ordaya watabacahu waa raacay muusa bicasaahu ushiisii yadribu isagoo garaaci oo leh thawbii xajaru thawbii xajaru dhig oo iidda isi maradayda dhagaxow xataa waqafa ilaa uu istaagay dhagaxii calaa mala-in waa mala korkii ama cinda mala-in min bani israa'iila wanazalat waxaa soo degtay maaha berigaasay soo degtay aayaddan qur-aanka macnaheedu yahay arrinkaasay ka hadlaysay oo ilaahay yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها dadka muؤminiinta ha noqonina kuwa nebi muuse dhibay oo kale nebigiina ha dhibin oo nebi muuse kuwa dhib oo kale ha noqonin oo fabara'ahu llahu ilaahay beri yeelay mima qaaluu waa aadar bay idhaaheen arrinkan dee mucjizada dhagaxa kaba muuqatay baa ilaahay kuba beri yeelay kuwaasoo kale ha noqonina wakaana waxaanu aha nebi muuse cinda allahi wajihan waa saaxiiba jaah ee manzilo weyn mid ilaahay agtiisa kule buu ahaaba bal xadiid kolley fawaaidda dee arrinka ugu weynay waa labadan mucjise aada u muuqda ee nebi muuse oo midi waa dhagaxan dee la cararay maradiisiiyo xaggii reer bani israaeil si ilaahay uguba beri yeelo waa mucjiso weeye nadabkan iyo aahaartan iyo nabaradan dhagaxii kaba muuqdayna ee ushiisii ay raadaysayna waaba dee arrin kale oo calaamo kaleba weeyaan bal taasba weeye oo arrintaas waxaana inooguba sugan un bal dadkii ambiyada ahaa iyo rusushii fadlan can الصaalixiina wasidiiqiin iskaba daaye dhibtii iyaga ay kala kulmeen dadkii sufahada ahaaye juhaasha ahaaye iyo siday ugu adkeysanayeen ugu sabrayeen waa taas nebi muuse waa qowmkiisii bay taasi ka qabsatay waa asxaabtiisii kuwa waxaa lahaaba inaga asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh de waa taa iskaba daa inay wax kuba yidhaahaane candhuftii afkiisa kaba soo dhacday mid gacantii ay kuba dhacayso ismarmarinayeen oo dee wax ka dhacay ummaddeena taasi ma aha haddii iida iyo dhib kaba yimin oo munaafiqiin buu xaggood kaba yimiyo dad acraab ahayo dee engegnaay oo aan ina nuurkii iimaan aan u ta'siirin laakiin iyaga waa dadkii laba socdo de waa kuwa waa kuwii kulahaa nebi muuse ijcal lanaa lahum aaliha narkan ilaahan kamaa lahum aaliha waa nebi muuse iyadoo ay arkeen cadowgoodii oo shalay laqaraqay oy tallaabeenun ayuu yidhaaheen say kuwani asnaamta iyo ilaahyo ay caabudaan uleeyihin nebi muuse o ilaahay noo yeelo waa dadkii caynka caynka taas ba lahaa dee dhibtaa badan nebigoodii dhibay haddaba ilaah baa subxaanaه watacaala beri yeelay bal waxa weeyaan taas waxaana halkan culimada ama shuraaxda yidhaah waxaana kuba sugan dee ambiyadu guud ahaan ilaahay naqaa'is hadday tahay xaggan suurada iyo khalqiga iyo hadday khulqa tahayba iyo caahaad iyo macaayib dadka dedisa ama dadka isha kaba laabtaan rabbi subxaanaه watacaala waa kaba dhowray oo waa taas de waxaana iyagu kuba sheegeen ambiyadii kale ama nebi yacquub indhala-aantii ku timi oo kale shay daari u ahaayoo markii dambena dee kaba tegay oo dee sababtiisina ay jirtay oo bal matala daa macaad fulay inoo markii dambena ilaahay kaba kaxeeyey qamiiskii nebi yuusuf uu soo gaadhayba bal taas bay ahayd kolley nebi ayuub dee imtixaan iyo xanuun waa kuba yimi waana tan qur'aanka ay nooguma sugantay ilaahay subxaanaه watacaala inuu dee yidhi bal meel uu yihi lugta kuba dhufo oo dee ay biyo ugaba soo baxeen oo inuu ku maydho la amray oo wixiina ay kaba tegeene laakiin arrintu maaha sa dee kutubta ama qisooyinka iyo ama reer bani israa'iil loogaba soo naqliyo in jirhkiisiba darxi wadagalay daatay carab iyo qalbi unu hadheen oo guddaafada lagu turay taas ma ahayn iyada taas waa xanuun kuba yimi uno dee iyo dhibaato iyo oo dee isaga imti ibtila iyo imtixaan ahayd gees kalena ehelkiisi iyo maalkiisiio dee taas iyagana ibtila ay kuba yimaadeen unbay ahaydba imtixaankaas bay hayde laakiin waxaa caynkaas ay leeyihiinba dee jirhkiisiibaa saa noqday oo googooba taas iyada waa waxaan raad lahayn weey وxdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمyد qال عبد أخبرنا وqال بن رافع xdثna عبدالرزاق qال أخبرنا معمر عن بن dاوس عن أبيه عن أبي هريرةa qاaل wuxuu yihi أبو هريرة qاaل ursila kole xadiidku lakiin waa xadiid marfuuc oo de wuu inoo soo socdaaba riwaayada kale walow daahirka tan iyo tiimakan kaba soo xadiis wuxuu abu hurayra waxaan abu hurayra ma ogaan karo waa xadiidkii uu rasuulka ilaahay kaba maqlay qaala ursila waa la diray malakulmowti malakulmowt baa ilaa muusa nebi muuse calayhi الsalaam falama jaahu markii uu yimi ayuu sakahu dhirbaxay fafaqaha caynahu ishiisii buu riday kolley dee ama dee suuro ibnu aadam buu horta ugu yimi suura dee malaguguba iman malaha waxa weeyaan ambiyaduna sidayn hore usoo ha rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kolle xadiid caaisha iyo inaan nebina aan nafta laga qaadin ilaa la dooransiiyo taas baa jirto malaa dee tiina may jirino waa nooc ibtilo iyo taas bay ahaydba iyada tan malagii markii uguba yimi muuse kolle xiddo badanna lahaa ayaa deeto sakahu bacnaa ladamahu faqaa caynahum farajaca ilaa rabbii rabbigii buu dib ugu laabmay arrinkanna maaha dee isha la ridayo taasi ishii malag ma aha waa suuradan ibnu aadamnime uguba yimi dhici kartana isaga takhyiirkaas iyo dee ambiyadu ay lahayd oo loo soo horreysiiyey aanu jirino bal taas nooc dee laguba imtixaanayo ay ahaydba nebina lama ma wafaado ruuxda lagama qabto ilaa horta adduun iyo aakhira lakala dooransiiyo marka uu dee dee adduunyo dooranayona kumaba jirine laakiin taasaa kaba soo horreysay waa kan suuro ibnu aadam uguba yimi waa taa aynu soo marray nebi ibraahim oo kale malaa'igtii u timi ee ugu timi bal maala malaa'igtii uguba timi inay dee iyagoo ku socday nebi lud qowmkiisii inay halaagaan oo kale ibnu aadam moodee neefka u qalay ee soo xaniidiyey u laba soo degdege markii dambe ka cabsaday markuu arkay iyagoon cuntadiisii taabanahayn oo kale nebi luud kuwaasi markay soo gaadheenna waa kan dee warwaray ee walaacay ee aada u murugooday yidhi haadaa yowmun casibe dee ibnu aadam ahaan uba arkaya oo kale bal markaa taas rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu calayh saxaabada jibriil uba yimi isagoo ruuxu iskaba soo dhigay oo su-aalo weydiiyey markaasuu kaba tegey rasuulka ilaahay markuu tegey dabadeed buu ogaaday markaa horeo kale su-aalaha wuu ka jawaabayay une inuu jibriil yahay muu ogeyn markaas haddaba dee umuuro saasa weeye arrinkana waa suuradan iyo ishan dee ah shakliga ah tasawurka mihaalka ah ee may hayn dee ishii malaga uu lahaa iyo taas maayan farajaca ilaa rabbi faqaala arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin addoon laa yuriidu lmowta geeri aan doonayn qaala wuxu uhi farada allahu ilaahay caynahu ilaahay baa usoo celiyay cayntiisii ishiisii wa qaala wuxu uhi irjic ilayh ku laabano faqul lahu waxaad ku tidhaa yadacu wuu dhigayaa macnaa ha dhigo yaddahu gacantiisa ha saaro calaamati sawrin dibi dhabarkiisa gacanta ha u saaro falahu waxaa u sugnaaday bimaa kii qabdatay qariso yaduu gacantiisu intaa gacantiisu ay gaadho bikulli shacaratin sanatun sanadka tin kastaba waxa ugu sugnaatay oo dee gacantiisu intaa ay qarisay a sanad macnaa waxaad ku tidhaa sow arrinkan may ahayn oo geeri diidma may ahaynba gacantaada duldhig dibi dee kolley gacantiina waxay qarinaysaa timo aad iyo aad u badan hala tiriyo xabad kastoo tin oo inta ay gacantiisu gaadhayba ah sanad baa looga dhigaya oo adduunyo ku noolaado qaala wuxuu yihi markaa nebi muuse ay rabbi rabbiga uma mah ay uma maadaa yakunu bacda dalika wey waktigaa dabadi bal markay muddadaa dheeri dhammaato maxaa arrintu noqonaysaa qaala uma almowt geeri kolley waa dee mahuraan iyadaa ruuxnasna ugama baxsanayo inkastoo cumrigu ha dheeraado sanadaha badan noolawo geerin bay arrintu noqon qaala wuxuu yihi markaa nebi muuse fal'aana imaka idil haddaba may imaka ruuxdaydii halaba qabto markaasaa ilaahay wuxuu weydiistay fasa'ala allahi ilaahay buu weydiistay an yudniyahu inuu u dhoweeyo min alardi اlmuqadasati dhulkii isagu muqadaska ahaa ee waa bilaadan dee imaka baytulmaqdis jeedna waaxidiisa markaasna waa ka birugsanaa kolleyna waa intii malaatihii ay kuba jireen weeye ee qoomkan iyagu asqadii ay ku jireen iyo dhama-ii ay kuba jireen afartanka sanoodood ee lagaba xarimay dhulkii la yidhi gala markay iska diideen inay galaan afartan sanood lagaba xarimay nebi haarun waktigaasuu dhintay intaa waktigaas nebi muusena waktigaa dhexdiisii buu dhintay dee nebi shucayb ba nebi yuushuc yuushac baan ujeeda ayaa markii dambe nebi noqday oo khaafatihii nebi muuse ahaayo qisadii dee khabar uu kula kulmay inagamaba dheero waa casharka kan ku xiga unba haddii ala yidhaah bal matala taas bay inooguba iman doontaa biidn illahi tacaala dabadood oo kaasaa dee isagii dagaalamay oo nimankii jabaabirada hala dagaalamo oo dhulkii gaadhay haddaba wuxuu weydiistay ilaahay dhulkaa markaa way ka baxsanaayeene muqadaska ah inuu u dhoweeyo ramyata bixajar waa dhagaxin la tuuro ujeeddadu dhagax la tuuray ilaa halku gaadhay inuu intaa u jirsiiyo manaa gudaheedii waaba intaasoo dee hadduu macruuf noqdo mashhuur noqdo ay kuma fidnoobaan qabrigiisiie waa inuu u dhoweeyo in dee tuuriye laga gaadhsiiyo bal matalan uu u jirsiiyo tiina waa loo yeelay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu uhi falow kuntu haddaan aysama meesha oo haddaan maanta halkaa joogo la araytukum waan idin tusilaa qabrahu qabrigiisa ilaa jaanibi ariiqa ariiqa dhinaciisa waa dariiqaa la maro dhinaciisuu kuba sugan yahay rasuulka ilaahayna uu marayo habeenkii isrihi buu halkaa kuba maray ama micraajkii bal matalan haddaba qabrigiisa oo dariiqa dhinaciisa taxta alkasiib اlaxmari kasiib waa ciidan dee waqtiyada meelahan xeeba iyo waqtiyadan hagaag iyo istuusha ama ramligaas baa kasiib lagu magacaabaa haddaba kasiibkaa cas hoostiis oo malaa ciiddaa iyo dee burciidda badan ee istuushay saa meelahan xeebaha oo kale markaa ay dee dabayluhu ay dhacayaan taasoo kale mid saas ahayd oo dee dhulkaa saxraana iskaga badnayd amana meelaha qaarkoodna kuma sugnayd taas buu leeyahay ee cas hoostiisu kuma sugan yahay dariiqa dhinaciisa haddaan joogana maanta qabrigiisa waan idin tusila xadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cبدالرزاq qال xadaثna mcmr عan hmاm بن منبه qال hada ma xadaثna أbو هurayرaةa عan رasuuل الlahi صلى الlه عليه وسلم fذakra أxاadiiثa minha وqاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi jaa waxa yimi malku اlmowti ilىa muسى عalayه السلام faqaala lahu أjib rabk rabbiga أjib qaala faladaba muسى عalayه السلام dee malaa takyiirkiiyo wixii uu filayay baan jirin e adu waa nooc ibtilane ayna malaki اlmowti fafaqaha waaba riday qaala wuxuu uhi farajaca almalaku malagii baa laabmay ilى اllahi tacaala faqaala inaka arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin adoon laka kuu sugnaaday oo laa yuriidu اlmowta geeriba aan doonahayn waqad faqaha cayni qaala farada lahu ilayhi caynahu ilaahay baa u soo celiyo waqaala wuxuu ku yihi irjic laaban ilaa cabdi addoonkaygii dib ugu noqo faqul waxaad tidhaha alxayaata ma nolol baad turiidu doonaysaa fain kunta haddaad tay turiidu lxayaata nolol mid doonaya fadacdhig yadaka gacantaada calaa matni sawrin dibi dhabarkii gacantaada duldhig famaa tawaarat wixii qarsoonta bal saas baa laftiga inoo yaale siu sheekuba leeyay nusqooyinkaysana wada dhacdee macnuu waxa weeye famaa waarat weeye oo dee si bal matalan waa wixii ay qariso imika tawaarat xataa tawaarat bilxijaab ba suuratu saad ay qarsoontay weeye marka famaa tawaarat yaduk dee labadii lafti baan isqabanahayn inay tawaarat bilxijaab tawaarat ishamsu haddii la ydhaa cadceedda way qarsoontay way dhacday bay noqonaysaa imika halkana waa timaha loo jeedaa ay qarinaysa gacantuda markaa macnuu muxuu noqonayaa famaa waarat wixii ay qariso asturto ay gaadha yaduka gacantaadu oo min shacaratin tin ah fa inaka adigu tacishu waad noolaanaysaa bihaa waa taa waa shacaradaa sanatan adigu waa lagu tirin gacantaadu waxay gaadho dee wa la tirin karayao maaha xabad xabad marka loo tiriyo tintiiba sanad baa lagaaga soo qaadi noolow markaa intaas qaala wuxuuri suma mah taa dabadeed maxaa ahaanaya maxaa dhacaya oo maxaa ka dambayn qaala suma tamuut kallay kama baxsanayso waad dhiman qaala wuxu uhi falaana imaka haddaba ilaahow idil min qariibin rabbi amitnii min alardi اlmuqadasati ramyata bxajar bal min qariibin tan waan yar dambaysiisanaynaa walawaan shaarixan iyo aanay soo qaadin falaana min qariibin oo waxaan odhan falaana imaka rabbi rabbigayow amitnii idil oo min qariibin waa fii makaanin qariibin ba aan idhaahno minta bmanaa fiica kaba dhigano meel ku dhow min alardi اlmuqadasati ima kaba idilo laakiin meel ku dhow dhulka muqadaska ramyatan bxajar in dhagax la tuuro dhagax la tuuray inuu ka gaadhi karo meel u jirta ilaahu halkaa qabriga ee kaba dhig iyo meeshan kuba dhimanayo qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartee low anii anigu cindahu haddaan agtiisa kuba sugnayay halkaa aan joogo oon imika halkaa ku sugnahay la araytukum waan idin tusilaa qabrahu qabrigiisa ilaa jaanibi الطariiqi cinda alkahiibi اlaxmari waa laftigii hore inu soo maray qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi xadaثana moxamed ibn yaxya qaala xadaثana cabdالrazaq qaala akhbarana macmar bimili hada اxadiiث abu isxaaq abu isxaaq ibrahim ibnu sufyaan waa ninkii kitaabka inoo soo noqliyo tilmiidkii muslim ahaa halkana wuxuu ku sheegaya maanta muslim inuu la siman yahay markii hore muslim buu kaba wariyey siduu kuba wariyey ina waxa inooga horeeya moxamed ibnu raaficaas muslim baa ka horeeya markaan sanadkiisa aqriyayno muslimna abu isxaaq baa kasii horeeya marka muxuu ku gaadhay cabdirazaaq isagii cabdirazaaq waxaa udhexeeyey muslim iyo moxamed ibnu raafic oo labuu cabdirazaaq ku gaadhay dariiq kaluu helay moxamed ibnu yaxyu kaba wariyey marka moxamed ibnu yaxya markuu abu isxaaq kaba wariyey muslim buu la siman yahay oo wuxuu leeyahy sanad kale u yeeshayo xadiidkii uu ku wariyo muslim oo sheekhiisii ahaa uu kula sinaaday oo waa kan muxuu yihi xadaثana moxamed ibnu yaxya abu isxaaq bale maha muslim xadaثana cabdirazaq abarana kolley meelo sidaasoo kala duwana kitaabka aynu soo maray dhowr iyo tobanna way gaadhayan ilaa saddex iyo toban meela way gaadhayaan bimili hada اxadiiثi xadaثanii kolley qisadii nebi muuse ay noo socota weli waa yar dheer tahay wallah subxana watacala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا تنقصنا